halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
xabiibe cabdulaahi xasan oo ah hooyo haysata shan carruur ah ayay dhibaato ka haysataa dhanka hoyga iyada carruurteeda oo shan ah ayaa ku wada seexda hal gogol oo aan ku filnayn oo u taalla balbala ku dhex taalla guri ay leeyihiin reer ay qaraabe yihiin oo ku yaalla xaafadda suuq mugdi xabiibaha ayaa ka mid a ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ku barakacay fatahaadda webiga daawo laba jeer ka sameeyey bilowgii iyo bartamihii bishii hore ee mey xaafadda horseed ee degmada dolow ee gobolka gado waxa ay sheegtay in biyuhu ay kala tageen koob iyo tobankii bishii hore agabi ay ka mid yihiin maacuun dhar iyo xoogaha raashina oo gurigeeda u yaalay wakhtigaas ayay tilmaantay in gurmad ay ka heshay maamulka degmada oo ka caawiyay inay la soo baxsato carruurteeda oo midka ugu weyn uu jiro sagaal sano halka kan ugu yarna uu jiro afar sano xabiibo ayaa nolosha qoyskeeda ku tiirsan yahay miis ay u saaran yihiin qudaar ayaa sheegtay in maalintii ay ka hesho saddex dollar laakiinse aanay ku filnayn baahyaha ay qabaan islamarkaana noloshooda ay hadda ku tiirsan tahay qoys ay la nool yihiin
biyaha marka hore waana soo galeen inta tabarteena waan qaxnay raashiinkii maan badbaadsanaa mase ilmihiyaan la carara mase alaabaan bixina waxaan tabarteen aan la bixi karna waan la baxnay ilmihiyaan la baxnay dadaan dulkuul ku ahayn haddana biyihii markay yara noqdeen as dhahna aan soo baxna guryihii imaaneen guryihi aan dhex fadsadeen biyihii habeen madowna soo galeen hasaase umala ahay gurigan markaan soo noqon gurigan ku dhex umulay biyihina soo galeen ilmihii haddana aan la baxay khasaara maalmooga horta nafna uma geysan alxamdulilah maalkii musqashi waa inaga duntay marka waxaan dhihi kara ma ahan dowladda federaalka soomaaliya dadweynaha waxaan ka codsanaynaa meeshaan biyahay naga soo galahayn dee naga moosi karaan inay naga moostaan waxay gargaar inoo qaban karaan inoo qabtaan
qoysaska oo isugu jira ganacsato yaryar iyo kuwo danyar ayaa markii horeba waxay la daalaadhacayeen saameynta ay ku yeesheen roobab ka daaya degmada ilaa iyo dabeeqadii bishii abril ee sannadan roobabka oo ahaa kuwo saacado badan da-aya ee khasaare u geystay guryo u badan cooshado oo ay dadkan degnaayeen luul maxamed cabdulaahi waxa ay ka mid tahay dadka ku barakacay fatahaadda webiga erga ayay u sheegtay in markii labaad muddo bil gudaheed ay ka barakacday gurigeeda oo ku yaalla xaafadda horseed kadib markii webiga daawo oo labadii iyo koob iyo tobankii bishan uu ku fatahay xaafadda horseed waxay hadda barakac ku tahay xerada qansaxle oo ku taalla dhanka waqooyi ee degmada doolow labada jeerba waxa ay u barakacday xerada oo markii dambe ay ka samaysatay qalcooshad ka samaysan intii ay ku jirtay barakaca ayaa saddex ka mid a carruurteeda uu kaga dhacay shoombiyood iyo malaria daawo oo aris iyo kaliinika arjabina oo ay si bilaasha uga heshay isbitaalka guud ee degmada ayay laba ka mid a carruurteeda oo weli uu hayo shoombiyoodka ay ku siisaa xerada dhexdeeda maadaama qolalka jiifka ee isbitaalka oo yar awgeed ayaanu lahayn sariiro ku filan bukaanada sida uu erge u sheegay agaasimaha isbitaalka doctor dugsiye axmed cabdulaahi biyii hore nagu noo imaaday maxay ahaade ilmihii aan soo celiyey malaariya iyo shuban iyo iyo iiga dhacday qaarkood maxay ahaade ilaahi kurooya masqulihii najaasadii ku jireen oo dhan biyihii waa ka bateen oo banaanka soo baxeen yaxaaska habeenkii horta yaxaas looma gali karo meesha aan deganana waa meel duur oo maxaan ku raadaa xalaq iyo mas iyo kulliga waa noolaad halis awalow biyo ku jirana cabsi aan u deganeen hadda biyadoo galayba ilmihii awgeeda maxaa ku rahda aan la orodna si degdegaan lagu soo gaaro
waxay intaasi ku dartay in markii koowaad ay dib uga soo laabatay gurigeeda oo biyo dhex fadhiyaan inta badanna agabkii u yaalana ay biyuhu qaadeen laakiinse iyada oo garab ka helaysa dadka xaafadda ayay ku guulaysatay in biyihii ku jiray ay banaanka uga saarto sidaasna ay ku degto ka hor inta webiga uu mar labaad kusoo fatahin kob iyo tobankii bishan luul ayaa ka mid ah dadka ka ganacsada caanaha oo ay ku maarayso nolosha qoyskeeda iyadoona maalintii ka hesha laba caag oo caanaha oo ay ku gado suuqmowdii saddex dollar waxa ay sheegtay inaysan ku filnayn nolosha qoyskeeda balse wax un ay ka tari karto baahiyaha gaarka ay qabaan oo ay ugu weyn tahay caafimaadka iyo raashinka gudoomiyaha degmada dolow iidle xasan cabdulaahi oo booqday xaafadda ay saamaynta ku yeelatay webiga ayaa rediyo erge u sharaxay sababaha xaafadda horseed ay fatahaada webiga saamaynta ugu yeelatay haddana saakasaad arkayso waa dhex fadhiyaan oosaan annaka alaabta uga baxbixinaynaa ka dhaba dadku marka hadda waa meeshii hore ay joogeen waxaaba ma dhacno meeshii waa in meeshii laga raro la bixiyo gaadiid loo raadiyo meelay degaan loo raadiyo cunto loo raadiyo waa garanaysaa hadda gurigaan wax ku dhex jiro sariirihii qalabka wax lagu karsan hayay googlihii lagu seexan lahaa wixii wax cunto lagu karsan lahaa wixii oo dhan haweenoo madooba biyay dhex fadhiisteen carruurtii maa gacmaha laga qabsaday iyo naftoodii unbay la baxeen wax kaloo ay la baxeen meesha ma ay jiraan marka biyihii halkoodii kusoo noqday waad aragtaan hadda cidan reeraha ku barakacay alaabtooda bixinaynaa xaayidaha kuwa maxalliga ah iyo kuwa localka ah iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxaan ugu baaqaynaa dadkan sidii loo badbaadin lahaa hoyi cunto inay la soo gaaraan waxaa yimid wafdi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka oo hogaaminhayo way mareen iyankoo biyihii noqdeen qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaadda ayaa iyaguna ku kala biray xeryaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha gaar ahaan xerooyinka qansaxle iyo kabaasalabo guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in ka maamul ahaan ay ka qayb qaateen daadguraynta dadka ay biyuhu u galeen guryahooda iyagoona la daadgurayay waxyaabaha aysan kala tegin daadadka biyaha sida sariiraha iyo waxyaabaha kale ee guryaha u yaalay qoysaska balse waxa uu guddoomiyuhu sheegay inaysan awood u lahayn maamulkiisa wax ka qabashada fatahaada webigu geysanayo waxaana uu sheegay guddoomiyihii in qofba uu aaday hal halkii uu u arkayay inuu hoy iyo gabaadba ka helayo maadaama iyagu u qorshaynin meelo ay dejiyaan dadka ku barakacay fatahaada webiga ilaa iyo hadda ma jirto dadaallo lagu gurmanayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaada marka laga reebo booqasho ay ku yimaadeen wafdi ka socday dowladda soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleyd bartamihii bishan wafdigaas ayaana qiimeyn ku sameynayay inta uu leeyahay khasaaraha uu geystay fatahaada webiga daawo waxaana ay u ballanqaadeen dadka dhibaatadu ka soo gaartay fatahaada webiyada jubba iyo daawo in gargaar ay heli doonaan balse qoysaskan ayaan helin wax gargaara oo uga yimaado guddiyada qaabilsan fatahaadaha ee jubbaland iyo federaalka waxaa xushid mudan in dowladda dhexe ay dowlad goboleedka jubbaland ku wareejisay lacag gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo loogu talagalay dadka fatahaadu saameynta ku yeelatay sida uu erge u xaqiijiyey wasiirka waxbarashada jubbaland maxamed ibraahim maxamuud ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha iyo fatahaadaha wasiirka ayaa sheegay in lacagtaas toddobaadkan la qaybin doono dadkii loogu talagalay shariif axmed taajir radio ergo baleda xaawo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada